bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcla alihi wasaxbihi ama bacdu yaqulu llahu tabaaraka watacaala waid qaala ibraahimu rabi arinii kayfa tuxyi lmowta qaala walam tu'min qaala balaa walakin liyطmaئina qalbi qaala fakhud arbacata min aطayri fasurhuna ilayka uma ajcal cla kuli jabali minhuna juz'a uma adcuhuna yaأtiinaka sacya waclam ana allaha casiizun xakiim darsigeenu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda laba boqol iyo lixdanaad ee suurat lbaqara ilaahay wuxuu leeyahay wadkur xus nabi maxamedow id waqti qaala uu yidhi ibraahiimu nabi ibraahim rabbi yaa rabbi rabbigayow arinii itus kayfa sida tuxyi aada u noolayso almowta waxa dhintay qaala ilaahay wuxuu yidhi awalam tu'min ma rumayn miya qaala wuxuu yidhi balaa iska daa inaanan rumayno waa rumeeyey walaakiinse liyadma'ina si uu u xasilo ayaan arrintan u codsaday qalbii qalbigaygu intuu xasilan yahay in ka badan qaala ilaahay wuxuu yidhi fakhud qabo arbacatan afar oo min atayri shimbiraha ka mid a ee fasurhunna usoo dun ilayka xaggaada afartaas uma ajcal yeel calaa kulli jabalin jabal walba korkiisa minhunna xaalow xaggooda ka ahaaday jus-an gobol uma adcuhunna kadibna u yeer shimbirihii ya'tiinaka way kuu imaanayaane sacyan ay saaciyaatin xaalay yihiin kuwo rooraayo degdegaya waclam ogaaw ana allaha allana casiizun inuu yahay mid adag oo xakiimun xikmad badan waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii ahayd suuratu lbaqara ilaahi subxaanau watacaala meeshaan wuxuu uga warramay wax dhex maray oo hadal ahaa allah subxaanau watacaala iyo khaliilkiisii nebi ibraahiima calayhi salaatu wasalaam nebi ibraahim ayaa ilaahay wuxuu weydiistay in ilaahay uu tuso sida oo wax u nooleeyo khaliiluraxmaanna waa ahaa ilaahayow adiga wax nooleeyee waxa dhinta nooleeyee waxaan rabaa inaad itusto sida waxa dhintay aada u nooleydo ilahina subxaana watacaala wuxuu yidhi nebi ibraahimow ma rumaysnid miya inaan awood u leeyahay inaan nooleeyo waxa dhintay ilahina markuu saas su-aashaas weydiina nebi ibraahim caleyhi salaatu wasalaam waa ogyahay waa ka baxan yahay inuu rumaysan yahay arrintan laakiin jawaabtaas uu jawaabaha waxaa la rabaa dadku inay wax ka faa'iidaystaan markaasuu yidhi inaanan rumayn iska daaya waa rumeeyey laakiin waxaan rabaa hau yidhi qalbigaygu intuu xasilan yahay in ka badan inuu sii xasilo maxaa yeelay qofku wixii ay maqashay iyo wixii aragtay waa u kala duwan yihiin nabigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam laysa alkhabaru kalmucaayana waxa laguu sheegay iyo waxaad aragtay waa kala duwan yihiin bini aadamkuna wuxuu iska jecel yahay waxa uu maqlay oo dhegta uu ku maqlay inuu haddana aragti oo u arko oo isha ku arko oo hadda haddii la yidhaahdo ilaahya subxaana watacaala wax dhintay nooleynaahe caalamku has ku soo baxo ha fiirsado waxaa laga yaabaa in meeshaas meel la kala histaaga la waayo oo dal iyo dibadba layskaga yimaado si arrintaas dadku ay isha u saaraanoo ay u fiirsadaan kadibna ilaahi subxaana watacaala nebi ibraahim wuxuu yidhi afar shimbirood soo qabo kadibna afarta shimbirood mid walba kamid a biray jarjar hilbahoodana isku fadooq isku dhex dar kadibna hilbaha isku dhex daran qeyb walboo ka mid ah ama qeybo ka mid a buuraha kala saarsaar agagaarkaada ah sidii uu yeelay kadibna ilaahi subxaana watacaala waa uu nooleeyey shimbirihii hilib walbana wuxuu doorantay shimbirkiisii markaasaa shimbir walba iyadoo ordaho boodbooday ay u timid nabigii nebi ibraahima calayhi salaatu wasalaam ilahi marka wuxuu yidhi waid qaala ibraahiima wadkur xus nabi maxamedow id waqti qaala uu yidhi ibraahiimu ibraahim rabbi yaa rabbi rabbigayow arinii itusi kayfa sidee baa tuxyi u nooleynaysaa oo u noolaysaa almowta waxa dhintay ilaah taas itusi qaala ilaahi wuxuu yidhi awalam tu'min ma rumayn miyaa ibraahiimow ma ogid miyaa inaan waxaan dhintay anigu nooleeyo awoodna u leeyahay awooddaydaasna ma rumaysnid miyaa qaala wuxuu yidhi ibraahim balaa iska dhaaf in aanan rumaysnayn awooddaadee ilaahayo waa rumaysanahay maxaad u codsatay arrintan waayahe walaakiinse arrintan waa codsaday liyadma'ina si u xasilo oo xasilooni u kororsado qalbii qalbigaygu qaala ilaah wuxuu yidhi fakhud qabo arbacatan afar oo min atayri shimbiraha ka mid a fasurhunna usoo dun afartaas oo usoo leexi ilayka xaggaada jamcina kadibna bireey oo jarjar hilbahooda uma ajcal kadibna yeel calaa kulli jabalin jabal walba iyo buur walba oo buuraha agtaada ka mid a minhunna xaalow iyaga xaggooda ka ahaaday jus-an gabal hilbihii shimbirahaas afarta ah ood isku dhex dardartay ood isku fadooqday qeybqeyb u qaadqaad ee buuraha agaarkaada qeybqeyb u kala saarsaar uma adcuhunna kadibna shimbirihii u yeer wuxuu ugu yeeray ilaah yaa yaqaana culamada qaara waxay sheegaan magacyada shimbirahan ay lahaayeen markaasay dhahaan qoole iyo tuke iyo waxyaaba saasay ahaayeenay dhah iyo taawuus iyo diiqay ahaayeenay dhah calaa kullin ilaahay a yaqaana shimbiraha nuucyada ay ahaayeen u yeeryeer oo magacyadii ay lahaayeen shimbiruhu uu kala yeeryeer yatiinaka waa ay kuwa imaanayaan saas daad yeesho sacyan ay saaciyaatin xaalihiin kuwa degdegaaya musricaad xaalihiin kuwa degdegaya kuwa imaanaya oo lugaha ku socda ay kuwa imaanaya ama haadaaya waclam ogaawna ana allaha ilaahey casiizun inuu yahay mid adag oo xakiimun xikmad badan mathalu ladiina kuwii tusaalahoodii yunfiquuna bixinaya amwaalahum fii sabiili illah ka mathali xabatin oo ambatad soo saartay sabca sanaabila toddoba sabuul toddobadaa sabuulo fii kulli sumbulatin sabuul walba miatu xabatin boqol xaba ay ahaatay wallahu allana yudaacifu waa laban laaba laman yashaa cidou doono wallahu allana waasicun caliim ayuu ahaada meeshaana waxaa laga bilaaba wax ku saabsan sadaqa bixinta iyo waxa fadliyaho qofka sadaqada bixiya ou leeyahay ka warramid laga warramaayo iyo sadaqada waxyaaba la rabo in laga hufo oo laga ilaaliyo ilahay marka wuxuu yidhi mathalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illah wadada alleh dadka xoolahooda ku bixinaya waxay ka dhigan yihiinaa la sheegay markaasaa waxaa la sheegay inay ka dhigan yihiin qof abuuray oo kale hal mir oo masagaa ama ganley ah ama uun mir uun ah ee mirtiina ay dhashay bal ay dhashay balkiina uu dhalay toddoba sabuul sabuul walbana boqol xabo ou dhalay oo badar ah macnaheedu waxa wey qofka waxaa loo laban laabaa toddoba boqoloo jeer ayaa loo laban laabaa wixii sadaqaa ama nafaqaa uu ku bixiyo fii sabiili illah ilahay marka wuxuu yidhi mathalu ladiina yunfiquuna amwaalahum wax in la qadaraa waa qasab ama hore laga qadaro ama gadaal laga qadaro sida mubtadahaya khabarku wax isku qalmo isku mudaabaqay kara ay u noqdaan se mathalu waa mubtadee waxaa leeyahay marka haddii hore laga qadaro mathalu nafaqati aladiina yunfiquuna amwaalahum tusaale ahaan kuwii xoolahooda bixinayay nafaqadooda tusaalaheedu wuxuu ahaaday oo fii sabiilillaahina ku bixinayay nafaqadaas tusaalaheedu wuxuu yahay ka mathali xabbatin mir oo kale oo ambatad soo saartay sabca sanaabila toddoba sabul soo saartay waxaa kaloo dhihi karaa mathalu ladiina kuwii tusaalahoodii gadaalaad ka qadare wixii aad qadari laheyd mathalu ladiina kuwii tusaalahoodii yunfiquuna bixinayay amwaalahum xoolahooda fii sabiili illahi waddada alle ku bixinaaye ka mathali zaarici xabbatin mir mid abuuraayo oo kala waayaa leeyahay mirtaasoo ambatad soo saartay sabca sanaabila toddoba sabuul balay soo saartay balkiia wuxuu saaray toddoba sabuul hal balay soo saartay mirtii halkii bal waxaa ka baxay toddoba sabuulaa ka baxay hal balo ama masaga ama galey wixii la mida fii kulli sumbulatin miatu xaba sumbulo walba iyo sabuul walba oo toddobada sabuul ka midana boqol xabo ay ku taallo oo boqol badar uu ku yaallo qofka marka ilaahay waddadiisa wax ku bixiyaahi saasuu la mid yahay halka nafaqo ama halka xasano waxaa loo labanlaabaa toddoba boqol oo jeer ayaa ilahay u labanlaabaa subxaanahu wa tacaala wallaahu allana yudaacifu waa labanlaabaa liman yashaau cidou doono waa u labanlaabaa toddobada boqol wax ka badan ama toddobadan boqolaa ilaahay cidou doono u labanlaabaa asalkuna waa qof walba xasano walbay samaydo toban jeer in loo labanlaabo waxay rabtaa ahaatee arrintan marka ku saabsan toddoba boqoloo jeer in la labanlaabaana ilaahay cidou doono khalqigiisa kamid u labanlaabaa ciddii marka jihaadka wax ku bixidana waa loo labanlaabaa waa la dhihi karaa ciddii nafaqada si gaar ah nafaqadana si gaara waa loo dhihi karaa waa loo labanlaabaa ajirkeeda toddoba boqoloo jeera loo labanlaabaa wallaahu alla yudaacifu waa labanlaabaa labanlaabkan liman yashaau cidou doono u labanlaaba ama ilaahi subxaanahu watacaala toddobada boqol waxba uga sii badina liman yashaau cidou doono wallahu allana waasicun ay waasiculfadli mid fadligiisu uu ballaaran yahay waay alle oo caliimun cilmi badan aladiina kuwii yunfiquuna bixinaya amwaalahum fii sabiili illah uma laa yutbicuuna kadibna aan raacinaynin maa anfaquu waxay bixiyeen manan galladaysi iyo amaal sheegad iyo walaa adan dhib lahum waxa u sugnaaday ajruhum ajirkoodu lahum ayaga waxaa u sugnaaday ajruhum ajirkooda cinda rabbihim rabbigood agtiisa ugu sugnaaday walaa khawfun cabsiyuuna calayhim dushooda ma ahanin walaa hum yaxzanuuna kuwa murga ah oo tiiraanyoonaana ma ahanin markii laga warramay sadaqada la bixiyo fadliga ay leedahay oo fii sabiilillahi iyo wujuuhda khayrka lagu bixiyo ayaa waxaa la sheegay haddana sadaqadaasu sida ay ku fiican taha markii la bixinayo inay ku sifowdo sidaasoo ah inay laba arrimood ka hufnaato sadaqadu labadaas arrimood waa maxay amaal sheegad loo amaal sheegto dadkii sadaqada la siiyey iyo dhib la dhibo dadkii sadaqada la siiyey inay ka hufnaataa la rabaa sadaqadu ilahay marka wuxuu yidhi aladiina kuwii yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda bixinaya fii sabiili illaahi waddada alle ku bixinaya iyo wujuuhda ilaahay subxaanahu watacaala uu raalliga ka yahay wujuuhda khayrka uma intaa kadibna laa yutbicuuna aan raacinaynin maa shaygii anfaquu ay bixiyeen aan raacinayninoo dabadhigaynin manan amaal sheegad iyo galladaysi aan raacinaynin oy ugu amaal sheeganayaan qofkii ay wax siiyeen wixii ay siiyeen walaa adan dhibna aan raacinaynin amaal sheegadku waa iska mafhuumo waa in qofka la yidhaahdo sootaan waxaasku siiyey ama banaanka inta looga amaal sheegto dadka loogu sheekeeyo qabar qofka uu qabarka warku gaaro amaal sheegadkaas laftirkiisu dhibka waa soo gudagala laakiin dhibku amaal sheegadka waa ka guda weyn yahay. dhibka waxaa ka mid a in qofka la caayo markii wax ku weydiisato oo kale oo la yidhaahdo weligaa uun magacantaagadaad ku jiraysaa shalad wax weydiisatee maanaa bangigaadii miyaan ahay maanaa bangiga markaad mar walba isoo shaqo tegayso waa xoogsadee ma xoogsatid inaad tidhaahdo ama ugu yaraan aad wejiga u bedesho weji ubedelidu laftirkeeda qofka wejiga loo bedelahay waa dhibid qofkii la dhibayo maskiinkaha marka wixii ay bixiyeen aan raacinaynin arintaas iyo dhibkaas lahum waxaa usugnaaday ajruhumaa usugnaaday thawaabkooda cinda rabbihim rabbigood agtiisa ayayna thawaabkaas kuleeyihiin iyo ajirkaas dadka saas ku sifaysan oo waxay bixinayaan aan labadaas arrimood mid kamidana aan raacinaynin walaa khoofun cabsiyana calayhim dushooda ma ahaanin walaa hum mana ahaanin yaxzanuuna kuwa murgaaya oo tiiraanyoonayana ma ahaanin kuwaas qowl macruufu wamaqfiratun khayru min sadaqatin yatbacuhaa ada wallahu haniyun xaliim qowlun hadal iyo oraah oo macruufun macruufo wanaagiisa la yaqaano iyo wamaqfiratun dhaafitaan ayaa khayrun ka khayr badan min sadaqatin sadaqo oo yatbacuhaa sadaqadaasoo yatbacuhaa ou raacayo dabagelayo adan dhib ou dabagelayo wallaahu ilaahayna haniyun waa mid deeqtoon oo xaliimun dulqaad badan waxaa laga soo warramay wax ku saabsan sadaqada mideeda ajirka leh oo ilaahay uu ku sheegay subxaanahu watacaala inay tahay midii aan la raacinin gallad sheegad iyo amaal sheegad iyo dhib qofka la dhibo aan la raacinin wax lagu sadaqaysanaayo wuxuu marka sheegay sadaqada nuucaas oo kalea wax ka khayr badan sadaqada nuucaas oo kalea wax ka khayr badan oo ka wanaagsana ilaahay sheegay subxaanahu watacaala waxaasoo ah hadalka wanaagsan iyo dhaafitaanka qofka maskiinka wixii dhibhoo kaasoo gaara loo dhaafo meeshii aada bixi lahayd xoolo aada amaal sheega daba dhigtay ama dhib qofka maskiinka aada dhibtay aada daba dhigtay xoolahaada iska cesho laakiin labadan arrimood ha lagaa helo qowl wanaagsan oo qofka maskiinka aad ku tiraahdo oo macruuf ah oon qofka qalbigiisa waxyeelaynin iyo sabrid aada u sabarto qofka maskiinkaa dhibabka kaaga imaan kara se maskiinka dhibaa ka imaaha laftirkiisu iyo shib maahane waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo intaanad la calool eg tahaye ilaahay nicmo ku siiyey annaguna waa baqtinee waxna si inuu yidhahdaa suurtagala maxaa qofkan calooshihiisa iyo cayilkiisa ka quseeya qofkan waa uun gardarro uu iska gardarroonaya waa iska maskiin marka in layskaga dulqaato wa oo la yidhaahdo hadal wanaagsan la yidhaahdo oo haddii wax la sii karana wax la siiyo haddii kalena layska daayo oo shib laga yidhaahdo oo la yidhahdo khayr allah ku siiyo inta ilaahay isiiye ka badan allah ku siiyo jazaaka allah khayran in la yidhahdo ama waxaa laga yaabaa inuu yidhahdo qofkaba waxaa tahay qof jecel inuu keligii noolaado xaasida aad tahay maxaad xageed ugu ogeed xagaad noloshanada ku ogtahay inuu yidhahda laga yaaba ama inuu yidhahda laga yaaba ballan furyaalow ayaa tahay ballan laaway ayaa tahay ballanna ma lihid intii marka aad bixi lahayd xoolo aad ku amaal sheegatay qofkii aad siiday ama aad ku dhibaatayday qofkii aad siiday waxaa ka fiican inaad xoolaha iska daydo ee hadal wanaagsan iyo dhaafitaan aada la timaado se hadalka wanaagsan waa sadaqe jazaaka allahu khayran waqti kale ilaahna gaarsiiyo hadeer wax kuma hayo wax iga diyaar maaha raalliga ahaaw hadalla wan wanaagsan dheh ilahay marka wuxuu yihi qowlun hadal oo macruufun macruuf ahoo wanaagiisa la yaqaano iyo wamaqfiratun dhaafitaan loo dhaafo waxa gafahoo ka dhacaya qofka baryaysanaya ayaa khayrun ka khayr badan min sadaqatin sadaqa ka khayr badan sadaqadaasoo yatbacuha waa sadaqadee sadaqadaas hadalka iyo dhaafitaanka uu ka khayr badan yahay waa sadaqadii ou raacayo adan adan ayaa faacilkiiya dhib ou raacayo dhib daba socdo amaal sheegad ama dhibaa daba socda laakiin haddayse saa tahon aysa daba socon sadaqada sadaqadaa waxay ka khayr badan tahay hadal mutuxan iyo keligiisa iyo dhaafitaan iyo sabar keligiisa wallahu allana haniyun waa mid hodan ahe ogaada dado haddaad wax bixi diidaan ilaahi subxaana watacaala waa hodan xaliimun waana mid dulqaad badanoo wixii uu idin siiyey ou alla uu idinkugu deeqay uu bixiyo idin leeyahay waana bixi diideen haddana ilaahi subxaanahu watacaala waa idin dulqaadaahoo xoolihii gam laga dhigi maayo yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyow laa tubtiluu ha burinina sadaqaatikum sadaqooyinkiinna bilmanni amaalsheegad iyo waladaa ha ku burinina kaladii ay ibaalan burin oo ka ibaali ladii kii burintiisii oo kalaa yunfiqu bixinaya maalahu maalkiisa ri'aa'a annaasi istusi dad oo istusaayo darteed u bixinaay walaa yuuminu aanan rumaynaynin bilaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta qiyaamo famahaluhu kaas tusaalihiisu ka mahali safwaanin waa buur sibsiba oo kale oo seli ah oo calayhi jabalka korkiisa ou ahaaday turaabun ciidu ay ahaatay ee fa asaabahu ou asiibay jabalkii saas ahaa iyo buurtii saaseed waabilun roob mahigaanu ee fatarakahu roobka uu ka tegay jabalkii saldan xaal uu yahay mid sisib ah laa yaqdiruuna kuwaani ma awoodayaan calaa shayin shay dushii oo mimaa kii ka mida kasabu ay kasbadeen wallahu allana laa yahdii ma hanuuninayo oo ma hanuuniyo alqowma alkaafiriina qoomka gaalada ah maadaama sadaqooyinkai wax ku saabsan laga warramayay a ilahi waxuu sheegay subxaana wa tacaala ou dadka wuxuu uga digay inaysan sadaqooyinkooda burin sadaqadu waa burtaa sadaqada waxyaabaha buriyana waa labadii arrimoodon soo tilmaanay in qofku ou sadaqada raaciyo amaal sheegad ama ou dhib raaciyo sadaqada waa buridaa intii marka sadaqa burti aad bixi laheyd xoolahaada hayso haddaad sadaqadaada raacdo labadan arrimood mid ka mid a xoolihiina waa kaa tageen ajirna kuma lihido xoolahaadii iyo ajirkoodii waa uu buray ogaaw tusaalana alla waa ku tusaaleeyey arrintaas tusaalaha uu ku tusaaleeyey waxa waaye buur seli ah oo sibsib ah oo sida mutuleelkaoo kale ah mutuleelkaa reer magaalku yaqaanaane ama laamigoo kale ah oo ciidu dusha ka saaranta roob mahiigaanuhuna uu ku da-ay oo culus oo karar ah sida ciiddaas oo ay noqohoo kale ayaa qofkan camalkiisu uu qiyaamaha noqonaa ciiddaas roobkaas mahigaanka uu ku kor da-ay oo buurta saliga oo sisibka awal kor saareed dhibicdii roobka waxay qaaday ciiddii wixii dhibicdu qaadi weydana daadka iyo waxa xareedda isku timid ayaa waxay ka qaadeen jabalka iyo buurta dhakadeeda iyo dhalada buurta roobku markuu qayoodo oo kacana buurta iyo waxaa soo haraysa keligeeda oo qalliya oo qayaxan oo sibsib ah oo wax ciidahoo kor saaran aan la arag markii u horreydo qofku ay arkaydana intaan roobku di'ina qofku oo buurta hadday fiiridana waxay buurta uga jeedaysay ciid iyo carro kor saaran hadhow markii roobkii kacana ciiddii iyo carradii lama arko saasoo kale dadka sadaqada inta bixiyay xoolaha bixiya xoolahooda bixintii ay bixiyeenna raaciyey oo daba dhigay amaal sheegad iyo dhibid qofkii la dhibay xoolaha la siiyey adduunyada dadku waxay moodayaan inay yihiin dad wax u horeeyaan aakhire laakiin markii la tago maadaama wixii ay adduunyada bureen oo aan adduunyadaba la aqbalin aakhire markii la tago buurtii dhaladeeda ciiddu saareed roobka mahiigaankahuna ou asiibay ee ciiddiiya meeshii laga waayoo kale ayaa camalkii noqonaaho camalkii wuxuu noqonaa habaan manhuuran camal la waayey ayuu noqonaa goorka ugu baahida badnaa waa camalka ilaahay marka wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyow laa tubtiluu ha burinina sadaqaatikum sadaqooyinkiinna ha burinina bilmanni amaal sheegad ha ku burinina iyo waladaa iyo dhib a dadka aad wax siinaysaan aad dhibaysaan kaladii ay ibtaalan burin oo ka ibtaali ladii kii burintiisa oo kalaa yunfiqu bixinaya maalahu maalkiisa ri'aa'a annaasi dadka istusid oo istusa maalkiisa u bixinaya waa munaafiqii kaasna maalkiisii ajirkiisii waa uu buriyey se ilahay dartiisuma uusa bixine walaa yuuminu aanan rumaynaynin bilaahi alla aan rumaynaynin iyo walyowmi alaakhiri maalinta qiyaama qofka marka maalkiisa bixiya oo mu'minka ah maalkiisa markuu bixinayana dhib raaciyey ou qofkii dhibay ou maalka siiyey ama amaal sheegad raaciyey wuxuu maalkiisu la mid yahay qof munaafiqa maalkii uu bixiyo oo kale oon ilaahay dartiisu bixinayni fa mathaluhu kaas munaafiqa oo ilaahay dartiis aan wax u bixinaynin oo dadka istusid oo istusaayo wax u bixinaayey bixintaas ou wax bixiyey wuxuu kula mid yahay kii asaga la mid ahaa oo mu'minka ahaa oo maalkiisu uu buraayana isna uu la mid noqona ka mathali safwaanin safwaan oo kale safwaanku waa buurta weyn oo haddana seliga ah oo sisibka ah oon ganaganaha lahayn ee siman safwaankaasoo caleyhi dushiisa ou ahaaday turaabun cara ay ahaatay ciidaa dul saara ciidda marka waxaa loo malaya dhul iska caadiyeed u malaya markaad ujeedo ee fa asaabahu ou asiibay waabilun roob mahiigaanhu ou asiiba waabilku waa roobka xooga badan ee fatarakahu roobkii uu ka tegey markii uu kacay uu qayoonayay jabalkii iyo buurtii iyo safwaankii saldan xaal uu yahay mid si sib ah oo wax ciidoo kor saaran aysan jirin laa yaqdiruuna ma awoodayaan dadkan raaciyey wixii ay sadaqaysteen ama alsheegad raaciye ama dhib raaciye ama ilaahay dartiisa aan ula bixin ma awoodayaan calaa shay-in shay oo mimaa kii ka mid a kasabu ay kasbadeeno wixii ay la baxeen ah wax ajira kuma laha wallaahu allana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma alkaafiriina qoomka gaaladaana ilaahay ma hanuuniyo darsiganaguna maanta halkaasa noo joogo wallahu subxaanahu watacaala aclaa waclam wbilaahi altowfiiq